أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحاaبه أجمعين أما بعد waxaan ku dhex jirnay تfsير sورة المujaadلة casharkeenna caawo wuxuu ka bilaabmayaa aayadda afariyo tobnaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaalaa alla waxa uu yidhi alam tara miyaadan arkin miyaadan ogaanin bicayni qalbika aadan ku ogaanin ila aladiina kuwii intii ka ah miyaadan arkin tawallow ka weli dhigtay qowman qolo ka weli dhigtay qolada oo qadiba allaahu alla uu carooday calayhim korkooda uu u carooday ka weli dhigtay maa hum ma ahaanin iyagu kuwan munaafiqiintae wax ka weli dhigtay minkum idinka xaggiina kama ahaanin oo idinka idinkama mid ahaanin walaa minhum iyagana kama mid ahaanin oo kuwa ay ka weli dhigteenna ka mid ma ahaanin wayaxlifuuna way dhaaranayaan cala alkadibi been korkeed ayay ku dhaaranayaan wahum walxaal hum iyaga oo yaclamuuna og inay been sheegayaan acadda allaahu alla wuu diyaariyey lahum iyaga wuxuu u diyaariyey cadaaban cadaab buu u diyaariyey cadaabka oo shadiidan aad u adag innahum iyaga saa-a waxaa xumaaday maa ayaa xumaaday kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay sameynayeen oo adduunyada ay ku sameynayeen aayaddan marka qolo munaafiqiinta ka midoo yahuudda ka weli dhigtay saaxiib hoosaad yacnii saaxiibtinimo hoose ka samaystay jacayl iyo gargaar u muujiyey qoladaa ayay aayaddu ka waramaysaa munaafiqiinta ah qolada ilaahay u caroodayna waa yahuudda waxayna kusoo degtay ayaa la yiraahdaa mufasiriintu u badan yihiin cabdullaahi ibnu nabtal nin la dhihi jiray oo munaafiqiinta ka mid ahaa ayaa nebiga wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam calaa maadaa tashtimunii maxaad ii caynaysaa anta wa asxaabuka adiga iyo dadkaaga fa jaa-a bihim dadkiiba ula yimid munaafiqiintii saaxiibadiis faxalafuu way dhaarteen annahum lam yafcaluu inaynan sidaa samaynin oo aynan rasuulkii caynin oo aynan qiyaamaynin ayay ku dhaarteen walam yuwaalu lyahuuda yahuudna inaynan ka weli dhiganin ayay ku dhaarteen wa annahum lahu naasixuun iyo inay nebiga daacad u yihiin bay ku dhaarteen markaasaa alla aayaddan soo dejiyey wayaxlifuuna cala alkadibi wahum yaclamuun marka alla wuxuu leeyahay alam tara miyaadan arkin ila ladiina kuwii miyaadan arkin tawallow ka weli dhigtay wilaayaduna ama waasalkeedu waxaa weeyaan almaxabatu wannusratu jacayl iyo hiil yacnii kuwii marka hiilkooda siiyey jacaylkoodii siiyey qowman qolo ka weli dhigtay qolada oo qadiba allaahu alla uu u carooday calayhim korkooda marka aladiinada hore waa munaafiqiinta qoladan ay ka weli dhigteene alla u caroodayna waa yahuudda sidaasaa loo badan yahay siyaaqa aayaddana sidaasaa aada ugu fudud maa hum damiirku munaafiqiinta u noqonaa marka maa hum kuwan wax ka weli dhigtay oo munaafiqiinta ma ahaanin minkum idinka kuwa idinka mid ah idinka kuwa idinka mid ah ma aynan ahaanin oo idinka idinkama mid ahan oo idinku diin ma aha waayo idinkii qishi iyo khiyaano iyo nacayb iyo karaahiya idiin muujiyeen qolada cadowgiina ahna waxay u muujiyeen gargaar iyo maxabo iyo jacayl marka idinka sidaasaysan idinkaga mid ahayn walaa minhum iyagana kuwa ka mid ah ma ahaanin maa hum ma ahaanin minkum idinka kuwa idinka mid ah walaa minhum maa hum minhum kuwa iyaga yahuudda ka mid ahna ma ahaaninoo iyagu waa mushrikiin awal mushrikiina ile ahaayeene iimaanna maba laga helin sax ah yahuuddii marka ku diin ma aha idinkana idinku diin ma aha yahuuddiina ku diin ma aha xaalkoodu marka waa sidee sidii suuratu nisaa lagu sheegay mudabdabiina bayna dalika laa ilaa haaulaai walaa ilaa haaulaa aayaddan marka aayaddaasaa fasiraysa walaa minhumta hadda kufriga guud ahaan looga hadli maayee haddii kufri laga hadlaayo si guud munaafiqiintuba kufaar waayihiin xagga yacnii marka baatinkooda iyo waxa ay ku jiraan iyo ficil xumadooda iyo la eego yahuudduna waa kufaar haddana isaga halkaa aayaddu kama waramaysee kuwan ku jinsi ma ahanoo ku diin ma ahan oo niman yahuudiy diin yahuudiya haysta ma aha idinka diintiina diintiinnii islaamka ahaydna uma hogaansana marka labada meeshaan marka laa ilaa haaulaai walaa ilaa haaulaai weeyaan ayb wayaxlifuuna way dhaaranayaan tawalow bay ku cadfantahay alam tara ila ladiina miyaadan arkin kuwii tawalow ka weli dhigtay qowman qolo wayaxlifuuna dhaaranayeen haddana calalkadibi been korkeed ku dhaaranayeen oo beentay ku dhaaranayaan oo middaa nebiga ay u dhaarteen oo ay yidhaahdeen ilaahan ku dhaaranee adigaan aan kuu khayr miiraynaa adaan daacad kuu nahay yahuudna waa khilaafsan nahayda ay dhaartaa beenta ay dhaarteen walxaal hum iyaga oo yaclamuuna og oo aan hadda marka inay been sheegayaan iyagoo iska warqabo istifhaamka marka alamtarada ku jiro waa istifhaam oo tacajubiyun waa istifhaam tacajubi ah yacni qoladan baa shanigoodu aada layaab u leeyahay waay marka waxay ka dhigan tahay alam tara waa yaabe miyaadan arkin waayo yaabba waaye waa yaabe ma aragtay ayb istifhaamkan marka tacajubka xaggee kasoo galaana wa wajhu tacajubi min xaalihim wajhu tacajubku wuxuu ka imaanaya iyaga xaalkooda oo annahum tawallow qowman waxay ka weli dhigteen qolo min gayri jinsihim ayaga aan ku jinsi ahayn walaysuu fii diinihim aan ku diin ahayn oo diinkoodii aynan dhex ahayn maa xamalahum kuma xambaarin calaa tawaliihim ka weli dhigashadooda ilaa ishtiraaku lfariiqayni labada koox ayaa waxay u wadaagaan fii cadaawati lislaam islaamka cadaawadiisa unbaa ka dhexayso ayb maa xamalahum calaa tawaliihim ila ishtiraaku lfariiqayni inay wadaagaan un fii cadaawati lislaami islaamka cadaawadiisa walmuslimiina iyo muslimiinta cadaawadooda ibn caashuur sidaasuu yidhi tafsiirkiisa atanwiir ataxriir watanwiir atanwiir wataxriir ayb marka munaafiqiintu waxaa la yaab ay ku leeyihiin qolo aynan ku diin ahayn bay jecel yihiin kuwaasay naf iyo maal inay u huraan ay rabaan iyaga ayay u gargaarayaan haddana ku diin ma aha maxaa marka iyaga iyo mideeyey yahuudda waxaa midaynayaa waxa ay tahay labaduba cadaawad mushtaragaa ka dhaxayso waxay wadaagaan islaamka hagarsigiisa kuwanna islaamkay necab yihiin kuwanna islaamkay necab yihiin ayb wayaxlifuuna way dhaaranaya yani kuwa alam tara ila aladiina tawallow miyaadan arkin kuwii ka weli dhigtay wayaxlifuuna oo dhaaranayeen haddana cala lkadibi been korkeed ku dhaaranayeen walxaal hum iyaga oo yaclamuuna og acadda allaahu alla wuxuu u darbay oo u diyaariyey lahum iyaga kuwa cadaaban cadaab buu u diyaariyey cadaabka oo shadiidan aada u adag inahum iyaga saa-a waxaa xumaaday maa kaanuu yacmaluuna waxay ahaayeen inay sameynayeen ay fi dunyaa maxay ku sameynayeen marka maadii hadda ibhaamaa la geliyey waxaa xun ayaa la yidhi waxay sameynayeen wixii ay sameynayeen ibhaamaa la geliyey maa ibhaamkaasina marka muxuu keenayaa waxa ay sameynayeen baa wax aada u weyn ah wixii ay sameynayeen baa wax xun ahaa baa la yidhi waxay sameynayaan oo la weyneynayaa marka waa maxay bikishihim khiyaanadooda almuslimiina ay khiyaanayeen wa nusxihim iyo u kheyr meeridda iyo daacad u noqoshada liacdaa'ihim alyahuud muslimiinta acdaa'dooda yahuudda ah ay markaa yacni daacad u noqdeen iyo diinta ay sheeganayaan oy hagarsanayaan haddana ayb taas ayaa marka waxa aadka u xun oo cadaabkana jumladan dhinacna tacliilay ka tahayoo waxa ilaahay cadaabka ugu diyaariyaya waxaan foosha xun waay in islaamkii waa rumaysannahay ay lahaayeen inay hagarsadaan ee cadowgiisii inay hoosta ku wataan oo ay jeclaystaan ficilkaa xun ayaa cadaabka usoo jiiday marka adduunyaan ku raadinayaa iyo xoogaa sharaf baan ku go-ayaan ku raadinayaa iyo aakhirada iyo adduunyada kala badan waxaana laga yaabaa sharafka aada raadinaysa inaadanba aragba helin waxa maalka aada raadinaysa inaadan calafsanin haddii aada calafsato oo aada heshana waxaa laga yaabaa waqtigiisu waaba yaryahay taasaa xaqiiqo ah waqtigeedu inuu aada u yaryahay qiyaamaha marka ilaahay hor istaagiisa yaa in marka yacni loo cabsado ay tahay kaasaana mustaqbal fiican iyo liibaan ay ku jirtaa marka caqli iyo siyaasad ma ahan waxaan ilaahay cadaabka uu ka darbay uu ka diyaariyey caqli iyo xeelad iyo siyaasad noqon mayso ayb waa un xaqiiqdeedu waa un waa cadaab uun ittakhaduu aymaanahum junnatan fasaduu can sabiili illahi falahum cadaabun muhiin ittakhaduu waxay ka dhigteen aymaanahum dhaarahoodii junnatan gaashaan ayay ka yeesheen oy ka dhigteen fasadduu way leexiyeen annaasa dadkii bay leexiyeen can sabiilillaahi ilaahay jidkiisii bay ka leexiyeen falahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabka oo muhiinun ihaaneynayo aayaddanna marka ittakhaduu aymaanahum jumladan isti'naafiyo waaye weliba isti'naaf bayaani ah waaye wayaxlifuuna cala alkadibi baa lagu bayaaninayaa maxay dhaar been ah u marayaanna inay ku gambadaanay rabaan dhaartaas marka oo maalkoodii iyo ilmahoodii iyo waxbaan ku difaacaynaa bay leeyihiinoo si aan naloo dhibaatayninoo seefti islaamka si aynan qiil noogu helin ayaa marka islaamay iska dhigayaan hoostana waa ka jarayaan muslimiinta ittakhaduu waxay ka samaysteen oy ka dhigteen aymaanahum dhaarahooda junnatan gaashaan ayay ka dhigteen fasaduu can sabiilillahi laba tafsiir baa ku jirto tafsiirka koowaad waxa uu yahay fasaddu lmu'miniina mu'miniintay waxay ka celiyeen can sabiilillaahi alla jidkiisa say uga celiyeenna can sabiilillaahi bay ka celiyeenoo fiihim iyaga ku saabsan maxayna uga celiyeen biaymaanihim dhaarahoodaas xayثu ina xukmahum alqatlu kalkufaari nimankan munaafiqa xukunkiisu lowlaa dhaarta uu dhaaranayo iyo beentan uu sheegayo iyo isqarintan haddii lala-yahay xukunkiisu muxuu noqon lahaa in la dilay noqon lahayd ilaa khiyaanuu islaamkii ku dhex samaynayaa iyo dadkii muslimiinta ahaa ayuu khiyaano kula dhex jiraa marka xukunkii gaaladu ay lahaayeen in iyaga la siiyo ayay muslimiinta ka celiyeen maxayna uga celiyeen dhaartan lowlaa dhaartan beenta aynan ahaa lahayn ma la dhaafeen tafsiir marka sidaas waa ay saddu lmuslimiina muslimiintay ka celiyeen biaymaanihim dhaarahoodayna uga celiyeen can imdaai xukmillaahi fiihim xukunka alle oo iyaga ku saabsan in lagu fuliyo min alqatli oo dil ah lilkaafiri gaalka ou lahaa waakdi ljizyati iyo jizye in laga qaado min ahli lkitaabi hadday yihiin kuwan marka jizyana laga qaadi maayo munaafiqiinta ah dilkooduna inay wax caddaadaan ka hor lama dili karo oo iyagii muslimiintay ku dhex jiraan waxbay ka tukanayaan oo jihaadkii bay aadayaan dibindaabiyana hoos bay ka wadaan anaa ku og waan ku dilayaa haddii la yiraahdana ee dad fara badan baaba diintii ka joogsanayo waxay is leeyihiin dadkan iyagaaba islaynayaba ilaa is adiguu kugu tirsan yahay kor ahaani marka dhaartan bay waxay uga leexiyeen muslimiinta xukunkii gaalada inay ku fuliyaan kuwan munaafiqiinta ah ayb tafsiir waa sidaas tafsiirka kale waxa uu leeyahay fasadu nnaasa dadkayba ka celiyeen can sabiilillahi can diini lislaam say uga celiyeen marka qofkii hadda marka islaamkii dadku inay soo galaan oy dhabnimo usoo galaan iyaga qofkii arkaba wuxuu isleeyahay adigana ku dhuumo waxaan bal intay meel ka gaarayaan aada aragtida dariiq xun bay dadka marka u falayaan labadaa macnaa fasadu can sabiilillahi ku jirto falahum waxaa u sugnaaday oy leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo muhiinun ihaanaynayay leeyihiin marka cadaab daran baa qiyaamaha lagu cadaabayaa maadaama ay ka dhib badnaayeen gaalada asalka ah lan tugniya canhum amwaaluhum walaa wlaaduhum waxaan ay u dhaaranayaan ayaa waxay tahay naftooda maalkooda ilmahooda inay ku dhex ilaashadaan muslimiinta dhexdooda ee maalkan aada gaalnimada ku ilaalinayso ilmahan aada kufriga ku ilaalinayso qiyaamaha waxay ku tarayaan ma leh waay marka nacam aayaduhu marka aada baa isu taxooda iyo siyaaqoodu aaday isu daba socdaan lan tugniya ma deeqayso canhum iyaga xaggooda ka deeqi mayso amwaaluhum maalyaalkooda walaa wlaaduhum iyo ilmahooda min allaahi ilaahay cadaabkiisa xaggiisa shay-an waxba ka deeqi mayso maalkan marka ay dartiis dibindaabyada ugu sameynayaan diinta islaamka oo ay u weydaaranayaan dariiqii xaqa ahaa maalka ay dartiis sidaa u yeelayaan ilmaha ay ilaaliya isleeyihiin qiyaamo waxba u tari maayaan halkanna alla sidaanuu ku yidhi suuratlmumtaxanana waa imaan doontaa iyadana markaa sidan oo kalea imaan doonta yowma alqiyaamati yafsilu baynakum idinka iyo ilmihiina qiyaamaha waaba laidinkala sooca ayb waxa ay dadka kufriga ugu dhacaan marka aada fiirisana waa un adduunye jacayl wax kale ma ah dalika biannahu mustaxabu lxayaati addunya cala alaakhira wa ana allaha laa yahdi lqowma alkaafiriin aan soo marnay fii suurati naxli marka adduunkaasi marka ilaahay la hortago wuxuu taraya male daqiiqad in lagu raaxaystayna ma loo malaynayo xataa sida xadiidkii muslim uu ahaa nabiga sal l slam uu yihi yu'taa biancami ahli dunya min ahli nnaari fayusbaqu fi nnaari sabqa waxaa la keenayaa qiyaamaha midkii ugu nicmada badnaa dadka adduunyada ee ahlu naarka ah naartiibaa hal tiim hal mar lagu tiimbinayaa oo saa loo muquurinaa la dhexgelina markaas baa waxaa laleeyahay hal mara bika naciimun qatu weligaa nicmo maku soo martay qaala laa maya waa dhaaranayaa weligay nicmo ima soo marin buu leeyahy marka haddaad is leedahay dhowr sano ama dhowr sanoad ku qaadqaadanaysaa ood maal ka tacbaysaa ood magac ka tacbaysaa oo magac xun unbaad ka tacbaysaa iyo maal aan waxba taraynin ayb wayaxsa marka alla wuxuu leeyahay ulaa-ika kuwaada asxaabu naari naarta dadkeeda waay asxaabteeda hum iyagu khaaliduuna kuwii waaraya waay fiiha fi naari naarta dhexdeeda ku waarayo yowma maalin bay naarta ku waarayaan oy gelayaan yabcahuhum llahu alla uu soo bixinaya iyaga jamiican xaalay yihiin dhammaantood fayaxlifuuna way dhaaranayaan lahu lilaahi allay u dhaaranayaan kamaa sidii yaxlifuuna ay u dhaaranayaan lakum idinka idiin dhaaranayaan oo kale say idinkugu dhaaranayaanay rabbi ugu dhaaranayaan wayaxsabuuna waxay malaynayaan anahum iyagu calaa shayin shay korkii inay ku taagan yihiin oo naaficin wax anfacaya wax wax u taraya inay ku taagan yihiin bay moodayaan marka alaa hooy inahum iyaga hum iyaga unbaa alkaadibuuna beenaalayaalka ah ayb qiyaamo markii la tagada qofku wuxuu bartay ma deynayo markay adduunyada joogeen bay nebiga iyo mu'miniintay u dhaaran jireen war waxaasaa la idinka sheegay wallaahi ma sameyna sirtoodana ilaahay baa loo tala saaranayay wixii ka muuqdou nebiga u dayn ayuu ayuu ku dhaq ayuu ka qaadanayay ee ilaahay damaa-irta ogoo calaamul callaamul quyuub ah oo waxaa laabahooda ku jiro og ayay qiyaamaha marka la tagana waxay isleeyihiin bal dhaarta bal inaad dhaarta ku baxsataan ayaanad kusoo moodeen dhaartee way dhaaranayaan marka rabbi bay u dhaaranayaan suuratul ancaamna waxaan kusoo marnay inay dhahayaan wallaahi maa kunaa mushrikiin ilaahan ku dhaaranne mushrikiin ma aanan ahayn undur kayfa kadabuu calaa anfusihim marka alla wuxuu yihi bal fiiri naftooda say ugu been sheegayaan korkeeda ayb yowmadan marka haddaad doonto waxaad ku tacallujinaysaa ulaa-ika asxaabu nnaari hum fiihaa khaaliduuna yowma maalin bay naartii ku waarayaan ama waxaa tira udkur xus yowma maalin xus yabcahuhum ullahu alla uu soo bixinaya iyaga jamiican xaal jamiican xaal ay yihiin dhammaantood fayaxlifuuna way dhaaranayaan lahu lilaahi allay u dhaaranayaan iyagoo kaadibiina been sheegayo oo maxay dhahayaan inaynan mushrikiin ahayn kamaa sidii bay u dhaaranayaan yaxlifuuna ka xalifihim yacni dhaartooda lakum idinka ay idiin dhaaranayeen oo kaley rabbi ugu dhaaranayaan wayaxsabuuna waxay malaynayaan annahum iyagu calaa shay-in shay korkii inay ku taagan yihiin oo annahum calaa shayin naaficin lahum wax iyaga anfacayo inay ku taagan yihiin bay moodayaan ama calaa shayin min addiini aw ilxaqi wax xaq ah inay ku taagan yihiin bay u malaynayaan ayb ama in la yidhaha calaa shayin min aymaanihim lkaadiba shayga marka waxaa loo jeedaa dhaartoodii beenta ahayd ayb oo ay ku baxsanayeen bay moodayaan alaa hooy inahum iyaga hum iyaga unba alkaadibuuna kuwa beenaalayaalka ah beenaalayaalba iyagay ku kooban yihiin iyaga unbay beenaalayaal iyaga ku kooban istaxwada calayhim shayطaanu faansaahum dikra allah istaxwada waxaa ka adkaaday oo ka qaalib noqday calayhim iyaga korkooda ashaydaanu shaydaan baa ka raayay oo ka adkaaday fa ansaa wou ilowsiiye hum iyagii buu ilowsiiyey dikrallaahi ilaahay xuskiisii ay xusaan buu ilowsiiyey ulaa-ika kuwaadaas xisbu shaydaani shaydaan kooxdiisii waayo alaa hooy ina xisba shaydaani shaydaan kooxdiisa hum iyaga unba alkhaasiruuna kuwa khasaaray istaxwada bimacnaa istowlaaw ayb oo marka meeshaasi waxay ka dhigan tahay marka shaydaankiibaa ritay oo ka adkaaday ayb waxaa kaloo marka ay lagu macnayn karaa shaydaan baa yacni qaatay oo koobsaday xaazahum shaydaanu shaydaan baa koobsaday oo qaatay oo qofku wuxuu leeyahay akhadtu libila waxustuhaa geeli baan qaaday waxustuhaa waanan xaraystay waa xaraystay ida stowlayta calayha markaad qabsato ood u adkaata dhammaanteed bay sidaa ayaa la dhahayaa marka istaxwada calayhim waxay ka dhigan tahay shaydaan baa xaraystay shayga markaad soo qaado ood gurigaaga ama xeradaada aada soo geliso waa xaraysatay nimankan marka shaydaan baa dhinac walba ka xaraystay waa macnaha kelmadda ayb xawaahu wa axaata bihi wa macnaahu istadaara calayhim shaydaanu shaydaan baa dhinac walba kasoo hareereeyey ayb isagii baa marka ka adkaaday oo ka qaalib noqday ama wuu hareereeyey calayhim korkooda waxaa hareereeyey ashaydaanu shaydaankii baa dhinac walba kasoo hareereystay fa ansaahum wuxuu ilowsiiyey dikrallaahi ilaahay xuskiisiibuu ilowsiiyey oo inay rabbi caabudaan oo ay awaamirta iyo waajibaadka yani ula yimid inay qaataan waxyaabahaas oo dhan buu ilowsiiyey marka wax kaleay marka mashquul ku yihiin qofku marka wixii loo loo abuuray hadduu ka mashquulo oo afar iyo labaatanka saac mashquul ou ku noqdo wax aan looba abuurinba qofkaasi shaydaan baa haysto oo markaa gacanta ku dhigay ulaa-ika kuwaadaas xisbu shaydaani shaydaan xisbigiis waaye alaa hoy ina xisba shaydaani shaydaan xisbigiis hum iyaga unbaa alkhaasiruuna kuwa khasaaraya ah adduunyada intay joogaanna acmaashii ay ku khasaarayeen unbay hayaan hadday adduunyada korkeeda ku tamashleeyaan ay ku yacni damaashaadaan oo isleeyihiin waxaad doontaan waad ku samayn kartaan acmaashii ay ku khasaarayeen waayo waxay un ku dhex jiraan ay gacanta kula jiraan ina aladiina yuxaaduuna allaha warasuulah ina aladiina kuwa yuxaaduuna la collaytamayo allaha alle iyo warasuulahu rasuulkiisa kuwa la collaytamayo oo khilaafayo ulaa-ika kuwaadaas iyaga unbaa fil adalliina kuwa yacni dullaysnaanta badan iyaga unbaa yacni dullaysnaan badan wey suuradda hore waxaan usoo marnay in aladiina yuxaaduuna allaha warasuulahu kubituu kamaa kubita aladiina min qablihim markaas gaaladaa laga hadlaya muxaadadaas midanna waxaa laga hadlayaa muxaadaatu lmunaafiqiin dibindaabiyada iyo mukhaalafada ay munaafiqiinta ku jiraan labada aayad marka mid boqolay ka waramaysaa ee wax laysaga celiyey un ma aha ina aladiina kuwa yuxaaduuna khilaafaya oo la coleytamaya allaha alleh iyo warasuulahu rasuulkiisa ulaa-ika kuwaadaas fil adalliina iyaga ayaa kuwa hooseynta badan oo yacni dullaysnaanta badan waa un iyaga iyaga unbaa dulliga ku dambeynaya dullaysnaan badan kataba allaahu de qof aan aragti iimaan aan wax ku eegeynin unbaa u maleeyo inay ahlu sharaf yihiin gaalada ama munaafiqiintu qof ilaahay nacay la colloobay khilaafay marna ahlu sharaf ma noqonayo haddaad adiga u aragto isha aada wax ku eegeyso iyo aragtida iyo yacni qalbi eed wax ku fiirinaysaa jiran waxay u baahan tahay marka jiradaas inaad nadiifiso jiradaas inaad iska daweyso oo aada markaa yacnii aada qalbigaagii marka aad nadiifiso sidaas ayaa marka yacni ay habboon tahay kataba allaahu la aglibana ana warusulii ina allaha qawiyun casiiz kataba allaahu alla wuxuu qoray la aglibanna lawallaahiye aglibanna waan adkaanayaa oo adkaanayaa ana aniga iyo warusulii iyo rusushaydaba waan adkaanaynaa in allaha alle qawiyun isaga ayaa awood badan casiizun addoommadiisa ka adag ayb marka kataba allaahu la aglibana sidan ilaahay ou qoray waa sida uu looxulmaxfuudka ku qoray ayb oo alla wuu dhaartay oo kataballaahu alla wuxuu qoray oo looxa uu looxulmaxfuudka uu ku qoray la aglibanna lawallaahi aglibanna waan adkaanayaa oo adkaanaya ana aniga iyo warusulii rusushayda rusushaasi marka waxaa loo jeedaa baa layidhi man bucitha minhum bilxarbi gaalibun fi lxarbi waman bucitha minhum bigayri xarbin fahuwa gaalibun bilxujati rususha labo sinfi waaye noocna inay dagaalamaana la faray noocii la faray inay dagaalamaan dagaalkayba ku adkaanayaan noocii la faray inaynan dagaalamin iyaguna waxay ku adkaanayaan xujada oo marka qolo walbaa waxeeda ay keensato rususha waxa ay la timid ee xujaj ah wax la loodin kara ma aha oo laga adkaan karana ma aha marka bilxujati wasayf kii lala soo diray seefta labadaba waa ku adag yahay midkii aan seef lala soo dirinna bilxujati buu ku adag yahay isaga marka way dhici kartaa in la dilo oo ambiyada yahuuduba inay ambiyo badan ay dileen ayaan qur-aanka kusoo aragnay marka ma la dhahaayo hadday ambiya warusulii buu ilaahay yidhi nabiyullaahi yaxyaa iyo nabiyullaahi zakariya waa kii la dilay oo yahuudda ay ambiyo badan iyo rusul badan ay dileen iyo aayaddan see loo jamcinaa ee warusuliida kii dagaal lala soo dirayna waa ku adkaana kii aan dagaal la amrinna isaga unbaa xujo ahaan ku adkaanaya ayb labadaas ayay mufasiriinta ku kala tawjiihiyaan ayb ishkaal kalena halkan waa imaan karaayo waxaa la dhihi karaa ee rususha ummadii yacni rasuulkii jihaad lala soo diray ummaddiisii iyadana jihaadka la amray sow ma la arka mararka qaar intay jihaadaan oy dagaalamaan haddana in laga adkaado oo rasuulkiiba sow dagaalkii uxud ma aynan dhicin toddobaatan muslimiinta in laga dilay dhib badan uu ku dhacay dagaalkii uxud abuu sufyaan sow ma dhihin see dagaalkiinu yahay markii laga waraystay waa kii yidhi sijaal marna annagaa ka adkaana marna isagaa naga adkaado maxay tahay marka la aqlibanadan marka maxay noqonay ee la aqlibanada waa caaqibada dambe sidii ay isu dagaalayeen muslimiinta iyo quraysh yaa markii dambe libta ku dambeeyey muslimiintaa ku dambeysa waa kii rasuulka meeshii ubucda u ahaydee maka gacanta intuu uga dhigay weliba iyagiina iyagoo marka yacnii khushuucsan oo markaa yacni dagaalkii looga adkaadayoo baqdini ay ku jirto waa kuwii marka nebiga cafis ka dalbay oo iska dhaafay o iska cafiyeen soo ciribta dambe marka rasuulka ma yeelanin haddii marka dagaalku macnihiisu marka maahan mar kasto iyo goob kastay ku adkaanayaan ma laga wado oo marka waxaa weeyaan haddii sidaa la dhihi lahaa qof walbaaba diinta iska soo geli lahaa tamxiis iyo dadki in la kala saaro meeshii waa ka baxaysaa xikmad kala meeshii ka baxayso ee haddii la yidhaahdo marka muslimiinta waqtigan hadda maalan aan joogno xaalad dacfi bay ku jiraan iyagii baana xaqi ku taagan siday ku dhacday sidaas ee waxaa la leeyahay iyadana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu wax ku bixiyaa guusha iyo nasriga kulligood tilmaamou ku xiray kullamaa tilmaamahaasi ay muslimiintu ay hayaan oo agtooda markaa yacni gacanta ay ku hayaan waa kullamaa guushii ay hayaan kullamaa tilmaamahaas ay dib uga degaanna kullamaa guushii ay dib uga degaysa iyagana marka innaga haddaan dib isugu noqonno waxaan arkaynaa khaladaad fara badan iyo ballanta aan alla la galnay inaanan kasoo baxaynin banaan oo haddaad adigo laftaada caqaa-idkii haddaad fiiriso oo cibaadaadkii fiiriso akhlaaqdii aada fiiriso oo yacni waxyaabihii diinta asaasiyaadka u ahaa markaad fiiriso ee muslimiinta in badan oo ka mida waaba ka maqan tahay markaad aragta yacni khiyaanada iyo sida yacni maalkii looga dooranayo aakhiradii iyo alla kacabsigii waxyaa akhlaaqdii markaad eegto cibaadaadkii markaad fiiriso say ku yihiin tilmaantii marka ilaahay iyaga guusha uu ku siinayaa maqan hadday maqnaatana wixii markaas asbaabta maadiga haysta unbaa iska adkaanaya sidaasaa alimaam ibnulqayim baxhi dheer oo marka ikaatatulahafaanka iyo uu kaku sameeyey uu kaga waramay qur-aankana haddaad akriso tilmaan mu'minnimo taqwo sabar alla ka cabsi wax unbaa lagu xiraa mar walba guusha ayb macnahaasana marka ayaa ayaa ishkaalkaasi uu kaaga baxayaa midna aan ogaano dadku qofka diin iyo cilmi saafi-a gacanta ku hayo oo haddana aan dhowrsanin oo aan ku dhowrsanaynin waa ka dembi badan yahay waana ka dhib badan yahay qofka iska jaahilka ah dadka muslimiinta kitaab kitaabkoodii qur-aanka waa saafi wax taabtay oo taxriifa ma leh sunnadii nebiga oo nadiif a baa hor taallo hadday iyagu ku dhaqmaan marka dibindaabyo iyo gadaal u bax iyo ballantii iyo alle ay la galeen iyo mutaabacadii rasuulka ay ka gaabiyaan ogow culayska soo fuulaya waa badana wuxuuna u badanayaa biqadri cilmiga iyo waxa ilaahay uu ku manaystay oo aynan booskii ay mudnaayeen aynan dhigin saa darteed haddaad qur-aanka akhrisa yahuudda marka laga sheekeynayo maxaa yahuudda aada loogaga sheekeeyaan oo mar walba suuratulbaqaraan kusoo marnay waxaanu kusoo marnay suuratulacraafaan kusoo marnay suuratulnisaa waa kusoo marnay suuratulmaa-idaan kusoo marnay yahuudda maxaa loo haystaa iyaga waxaa loo haystaa waxay tahay ogaal iyo ambiyo badan nebiyaal badan iyo rasuul badan baa laga soo dhex bixiyey cilmi bay yeesheen iyagoo wax og bay haddana daba mareen cilmiga ma kula tahay innaga marka haddaan cilmigii daba marno in nala dhaafayo innagana nacam maya waayo qofka mar walba cilmiga iyo aqoonta iyo xujada ay kor saaran tahay la mid ma ahan qofka kale ayb marka waxaad is leedahay sidaan hadda aan ku dhex jirno haddii kitaab uu soo degi lahaa bacda hada alkitaab maba soo degaye wax badan in ummadeennan laga sheekeyn lahaa ayaad arkaysaa waayo sunnada alle ee kowniga muxaabaad ma taqaano jeclays yani qolo la yani in la jeclaysto qolo kalena laga daayo maya sidii ilaahay ugu talagalay asbaabta iyo musababaadka oo isku xiray sidii loola yimaaday ku xiran tahay haddaad arrintaa ka tag maagto oo aad tiraa is ammaanna ee shaqadii un waxaad gelaysaa oo nimankii yahuudda ahaa bay kula gelaysaa meeshay gaareeno ay yidhaahdeen lan tamasana naaru ilaa ayaaman macduuda annaga naarina taaban mayso dhowr maalmood un haddaanba galnaba naarta waxaas baa marka laysugu sheekeynaa marka allana muxuu yidhi laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli اlkitaabi man yacmal suu-an yujza bihi idinka yididiiladiinana arrintu ma aha saad rabtaan ahlu kitaab siday rabaan arrintu ma aha xaqiiqda waxa ay tahay man yacmal suu-an yujza bihi ninkii xumaan la yimaado waa laga abaalmarina ayb meeshaa marka inay wax kugu xiran taha la rabaa haddaad dadaalayso inaad taa ku xisaabtanto haddii aadan dadaal ku jirinna inaad hadda boorka intaad intaan iska jafno rabbi aan u toobad keenno on u laabanno ilaahay subxaanahu watacaala haddaan ilaahay u laabanno wixii uu dadkii wan wanaagsanaa ee saxaabada iyo taabiciinta iyo dadkii fiicnaa wuxuu siiyey waana siinayaa ilaahay subxaanahu watacaala laakiin haddana in diintii laga shakiyo qalad waayo la yidhaahdo inta qalad la sameeyo markii nasriga la heli waayena diinta laga shakiya haddana iyadana dhib kale oo culus oo aada u weyn waayo diinta shaki ma leh ballanta ilaahay sidan oo u yiri waaye ilaahay marka in allaha tacaala laa yukhlifu almiicaad ilaahay ballamada ma khilaafayo mana ka baxo ayb in allaha alle qawiyun weyaan alla adooma yani alla awood badan waay casiizun addoommadiisa ka adago yani ka awood badan laa tajidu qowma yu'minuuna biاllahi walyawmi اlaakhiri yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulah laa tajidu ma helaysid oo ma arkaysid qowman qolo qolada oo yu'minuuna rumaynayaan billaahi alle walyowmi alaakhiri iyo maalinka dambe yuwaaduuna jeclaysanayaan man axad jeclaysanaya ama duul xaadda allaha ilaahay la colloobay oo la dhinactamay iyo warasuulahu rasuulkiisa khilaafay walow kaanuu haba ahaadaan kuwaas alle rasuul khilaafay aabaa'ahum aabbayaalkood ilaa aakhiri ilaaya aayaddan iyadana waxaa ku jiro laa tajidu qowman laadu waa naafiyo waaye macnuhuna marka wuxuu u dhacayaa maba arkaysid waaye qolo alle i aakhiro rumeeyey oo haddana alle iyo rasuul dad nacay oo khilaafay haddana jecel ma arkaysid macnuhu marka waxay yidhaahdaan culamada balaaqada takhyiil baa ku jiro waxaa mumtanic laga dhigayba in la arko qof mu'mina oo qof alle iyo rasuul khilaafay jecel oo jacayl u qabo taas waaba mumtanicba in la arko aayaddu sidaas waa daahirkeeda waa mumtanic in la arko waana muxaal yacni shay mustaxiil ah baa laga dhigay maxaa laga rabaa marka ulajeedada ama muraadku muxuu yahayna waxaa lagaa reebayaa marka axad allaha adiga aada rumaysan tahay rasuulka aada rumaysan tahay axad col la ah marnaba suuragal yaynan noqonin waa inaad jeclaato sina yaynan suuragal u noqonin marka min baabi takhyiil khuyila ana min almumtanaci almuxaali an tajida qowma mu'miniina yuwaaduuna almushrikiin waalgaradu minhu garadkana waxa uu yahay annahu laa yanbagii an yakuuna dalika maba haboonaba sidaasaa laga wadaa waxaquhu shaygaa xaqiisuna waxay tahay an yumtanaca walaa yujada waaba inaan la helinba macnuhu waxay ka dhigan tahay mu'miniin ayaan arrintaa la idinku arkin saasay ka dhigan tahay waa balaaqo aada u xeel dheer baa ku jirta marka sidaasoo kale ayuu u tawjiihiyey balaaqada aayadda ku jirta zamaqshari ayb marka laa tajidu ma helaysid qowman qolo ma helaysid qolada oo yu'minuuna rumaynayaan billaahi alleh iyo walyowmi alaakhiri iyo maalinta aakhiro rumaynayaan yuwaaduuna oo jeclaysanaya man axad xaadallaaha alla la collaytamay iyo warasuulahu rasuulkiisa la collaytamay jeclaysanayaan almuwaadatu asluhaa waxaa weeyaan muwaada maxaa la yidhaha yacni yuwaaduuna marka la yidhaha laba dhinac jacayl ka guntan maayo waay hadda laakiin marka saa ma loo jeedo mu'minku inuu gaal jeclaado maba ah ee hadda maahan marka isdhaafsi un in la diidaayo oo aan yacni dhanka mu'minka waxa ka imaanaya aan la diidaynin sidaas ma aha ee min sha'ni qofka wax jeclaadaa sha'nigiisu wuxuu yahay kan ou jeclaaday inuu usoo dhawaado asagana saa un baa iwaaduunada loo yidhi ayb gaaladuna laba nooc waaye aayaddan marka waxay u baahan tahay iyo aayado kale in markaa macaanidooda say isula socdaan loo loo sheego haddii kale qalad baa in laga fahmo ba ay dhici kartaa waxaad ogaanaysaa gaalku haddii uu yahay in kaana mutajaahiran mid bannaanka soo dhigtay bimuxaadaati illaahi ilaahay la collaytankiisa iyo rasuulka iyo muclinan bihi bannaanka uu soo dhigay ow mutajaahiran bisuui mucaamalati lmuslimiin ama muslimiintou nagta ka gurayaayo si xuno ula dhaqmaa liajli islaamihim wuxuu u dilayo ou sidaa u yeelayana waa islaamnimadooda dartood laa limuujibi cadaawatin dunyawiyatin wax adduunyaho hadda kala dhexaysaa ma jirtee islaamnimadooda unbuu u dilayaa gaalku markuu noocaa yahay mu'miniinta waxaa waajib ku ah idhaaru cadaawatihi midkaa cadaawadiisa inay muujiyaan ayb oo allah wuxuu leeyahay inamaa yanhaakum allahu can aladiina qaataluukum fi ddiini waaqrajuukum min diyaarikum wadaharuu calaa ikhraajikum an tawallowhu kuwaa marnaba inaad kalgacal iyo yacni hiil iyo uu idin dhex maro ma aha markaasu alla wuxuu yidhi marka waman yatawallahum fa ulaa'ika hum aldaalimuun kuwaas kuwii ka weli dhigto kuwa dulmiga falay bay ka mid yihiin oo daalimiin weeyaan kuwa noocaas ah ee sidaas ahna lama ruqsaynin in markaa yacnii lala mucaamaloodo mucaamalo fiican ilaa hal xaalad maahne waa marka laga baqaayo oo baqdintuna muxaqaq ay tahay oo ay markaas kula dul joogaan inaad markaa yacnii waxaa bannaan marka inaad ka xeeladaysato ood u muujiso inaad waafaqsan tahay laakiin qalbiga aadan ka waafaqsanayn laa yatakidi almu'minuuna alkaafiriina wliyaaa min duuni lmu'miniin waman yafcal dalika falaysa min allahi fii shayin ilaa an tattaquu minhum tuqaah ilaa an tattaquu minhum tuqaah fii suurati aali cimraan baanan kusoo marnay nooca labaad waxa ay tahay kuwa dhibkooda kaa haysto kuwa dhibkooda adiga kaa haysto ama mid adiga aad ka awood badantaho xukunkaaga ku socdo oo adiga kula hoostaada ku nool ha noqdo ama mid kale oo isagu markaa shartiisa kaa haysto haddii uu kaa haddii uu jirana waa midka ay ka waramaysa aayadda kaleo laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum kuwaan guryihiina idinka bixinin diinka idinkula dagaalamin ilaahay idinka reebi maayo an tabaruuhum inaad baari u noqotaan labada cibaaro kale fiiri an tabaruuhum tii horena maxay ahayd an tawallowhum walidalika alimaamu alqaraafi kitaabkiisa alfuruuq wuu kala saaray biriga iyo mawadada mawadada marna ma banaana biriga iyo ixsaanku qaar uu u banaan yahay gaalada labadaa marka inay aada u kala caddahay waay muwaalaadku maxaba iyo iyo hiil baa ku jiro marnaba ma banaana ama ha ahaado gaalku mid aan dhib kugu haynin ama mid dhib kugu haya ha noqdo ee labadaas ayagu marnaba muwaalaad ma jiraba oo ilaahay waa kala jaray muminka iyo gaalka muwaalaadka waxaa la yidhaha ama mawadada laakiin biri iyo ixsaan iyo cadaalad lagula dhaqmo iyo waa bannaan tahay midaas hadduusan xarbi kugu ahayn walidaalika marka aayaddan laa tajidu qowman mansuuqa ma aha aayaddan waa aaya muxkama waaye laa yanhaakumullaahuna ma nasakhin aayaddan qaar baa laga yaabaa inay marka yidhaahdaan aayaddani waa mansuuqa waxaana lagu nasakhay laa yanhaakumullahu sidaas nasax ma aha aayaddanna waa muxkama taasna waa muxkama mid walbaana xaalad bay ka waramaysaa ayb laa tajidu ma helaysid qowman qolo yu'minuuna billaahi alla rumaynayaan walyowmi alaakhiri maalinta aakhireed dambe rumaynayaan kuwaas oo yuwaaduuna jeclaanayo oo yacnii jeclaysanaya man xad xaadallaaha alla la collaytamay wa rasuulahu la collaytamay walow kaanuu haba ahaadaan aabaa'ahum aabbayaalkood haba ahaadaan ow abnaa'ahum ama wiilashooda ha ahaadaan alaqwaa falaqwaa marka wuslada iyo xiriirka dadka kaala dhexeeyo ayaa marka sida ay u kala adag yihiin oy kugu kala dhow yihiin ayaa ayaa markaa yacni loo soo bilaabay walow kaanuu haba ahaadaan aabaa'ahum aabbayaalkood kow aabbaha markaa adiga aabbahaa waa qofka hiilka koowaadoo idinka dhexeeya marka axadkii adiga ku dhalayba hadduu marka alle rasuul ou la collaytamo ka fogo waalidnimadii dabcan wa saaxibuhumaa fi dunyaa macruufan waa leeyahay laakiin kalgacayl iyo mawado ma laha ixsaan uu leeyahay ixsaan muwaalaad male ixsaan uu leeyahay ayb walow kaanuu haba ahaadeen aabaa'ahum aabbayaalkood ow amase abnaa'ahum wiilashooda haba ahaadeen ay dhaleen ow amase ikhwaanahum walaalahood haba ahaadeen la dhashay ow amase cashiiratahum qabiiladooda qabiilada qofka mararka qaar waa isku difaacaa kuwaas xataa hadday ilaahay iyo rasuul la collaytamaan yacni kalgacayl maya idinma dhex maraayo maxaa marka kalgacaylkii lagu xiray waxaas oo dhan wax ka qiimi badanoo ka weyno allihii ku abuuray cibaadadiisa adiga axad alla kaaga dhow oo alla yacnii kaaga habboon inaad ku dhowaataan ma jiro waayo isagaa ku abuuray ku arsuqo ku barbaariyo allahaas dartiis wax ku jeclaaw wax ku nac qodobkaas marka qodob caqiida ah way marka muslimiintu marka yacnii ma ka bixi karo mabda-ooda iyo caqiidadooda iyo diintooda ma laga dhex bixi karo nacam haddii laga dhex bixiyana de suuratu anfaal baan kusoo marnayo waladiina kafaruu bacduhum wliyaau bacdin ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir haddii sidaan ilaahay wax u kala qeexay aan la raacin dhulka korkiisa fasaad weyn baa ka imaanayo iyo yacnii iyo dhib baa ka imaanayo iyo fitno ayb oo meelaha gaalada iyo muslimku isdhex yaacsan yihiin oo aan faariq diini ah uunan ka jirin yacni meelaha qaarkood waxaad arkaysaa naagtii oo muslim ah nin gaala iska guursanayo waa isku qowmiyad macnaha wax faariqa u kala dhexeeyaa male ilmahay saas iskaga dhalayaan ninka naag mushrikadu iska guursanaa oo qoladiisa ah dadka inay isaga dhow yihiin iyo wadaninimada ka qaalib ah meelahaas marka maxaa dhib jirana dhib fara badanaa jiro waayo asalkii diintiiba haddaan faariqi diinta inay faariq noqoto la rabay hadday ka maqan tahay islaamnimadii macnaba male soo ma arkaysi wax macnaa kumale meelaha dhex ayb hadda meelihii uu meelaha qaarkoodna marka de waxaasi waa ka jireenoo dhulal fara badan oo dhulkan afrikaankaba ha u badnaado waxa way ka jiraan meelihii islaamka luqadiisa looga hadlayay oo dadku ay wax fahmayeenna iyada lafteeda marka waxaad arkaysaa marka hadba marka axkaamtii in la jarayo waxyaabo fara badan laga jarayo oo aada moodaysid ilaa meelaha qaarkood ay gaari ay gaartay naagtu inay naagta muslimada nin gaala inay guursan karto maxkamadduna ay u ansixinayso wixii layskaga dhalana ay sharci yihiin cid diidi kartaana aynan jirin maalmo dhexdaasaa wadan wadamadan muslimiinta dadkiisu yihiin yacnii ay ka dhacday oo qaanuun laga dhigay oo loo codeeyo oo la ansixiyey beleba marka codeyntaasay ka taagan tahay iyo shar ayb ulaaika kuwaadaa kataba fii quluubihim ulaa-ika kuwaadaas kataba alla wuxuu ku qoray fii quluubihim quluubtooda dhexdooda al-iimaana iimaankii ayuu ku qoray quluubtooda iimaankii baa lagu qoray wa-ayada wuu xoojiyey alleh hum iyagii biruuxin buu ku xoojiyey naxariis naxariista oo minhu xaggiisa ka ahaatay biruuxin ay biraxmatin labada muqaatil sidaasay ku macneeyeen biruuxin waxaa kaloo lagu macneeyey binasrin gargaar ayuu ku taageeray alla kuwaas gargaarka oo minhu xaggiisa ka ahaaday ibnu cabaas baa isagana sidaa laga wariyey biruuxin qur-aan waxyina waa lagu macneeyey biruuxin ay biwaxyin qur-aan iyo sunna waxyi buu alla ku xoojiyey oo minhu xaggiisa ka ahaaday ayb marka ilaahay ma aragtaa kuwaan u gargaarayaa tilmaantaan le u sheegaya wayudkhiluhum wuxuu gelinayaa alla iyaga jannaatin jannooyin buu gelinayaa jannooyinka oo tajrii ay soconayso min taxtihaa hoosteeda al anhaaru webiyaala ay soconayaan khaalidiina xaal ay yihiin kuwii waarayo fiihaa jannaadkaa dhexdooda ku waarayo radia allaahu alla wuu ka raali noqday canhum iyaga xaggooda alla waa ka raali noqday wa raduu iyaguna way raali noqdeen canhu ilaahay xaggiisii bay ka raali noqdeen ayb kuwan marka ilaahay sidan buu ku abaalmariyey ulaa-ika kuwaadaas xisbullaahi ilaahay xisbigiisii waay waa xisbigii alle oo allah subxaanahu watacaala ayay wax ku jeclaadaan wax ku nacaan dad alla waay marka kuwaas ayb oo dadkaa marka ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa u go-ayna de ilaahay waa karaameynayaa waana liibaaninayaa wuuna hawaabina marka xisbi alle in la noqdo haddii la rabo marka qofku wuxuu ku noqon karaa inuu alle adeeco wax kastoo uu samaynayana uu rabbi ku adeeco axkaamta rasuulkiisa ku daydo dadka muslimiinta ahna uu garabsado sidaasuu ku noqonaya xisbullaahi laakiin qofku hadduu magac xisbullaahi uu la baxo mukharibna uu yahay shar badan oo dadka muslimiinta uun ay gam ka siinayo mar walba oo yacnii muslimiintii agarkoodii gaalaysiinayo khiyaaru lmuslimiin oo asxaabta rasuulka lacnadaya mar walba abubakar iyo cumar ugu weyn yihiin hadduu boqol magac la baxo asmaadu xaqaa-iq ma noqonaysee waxa ay tilmaamayaan in lala imaadaa muhim ah ayb weliba nimankan hadda xisbullaahi magacaas sheegto magaci waa bedesheen berigii hore marka waxay ahaayeen alamal shiicatu amalaa la dhihi jiray shar iyo dhibkooda marka la arkay oo dadka muslimiinta xeryo fara badan ay ku gowraceen oy ku laayeen iyaga iyo mar yahuudda isla socdo iyaga iyo mooranka oo isla socdo kirishtanka mooranka iyagoo wada socdo xaalkoodu siduu sidaa u ahaa markii la ogaaday oo dadku inay ku sirmaan ay markaa weliba qoladaa hore la dhihi jiray amalta khumeynigii meeshan meelaha ka jiri jiray ayaa qaraabo la ahaa ninka madaxda ka ahaa muuse sadriyaa la dhihi jiray muuse sadri siduu meelaha u taagnaay ayaa markii dambe waa la waa waa la waayaan liyiri markuu yacnii dadka jafay ou laayey ou dhameeyey muslimiintii libiya iyo meelahaasuu ku dambeeyey kadib raq iyo ruux lama haayaan liyiri sideed iyo toddobaatankii toddobaatan iyo sideeddii meelahaasna yani waxaan ujeedaa waqtiyadii dambe yacni damba isagu marka la waayey iyagaana markaas qariyey oo dabcan meelahaas ka yacni si ay dadka dhagahooda iyo uga qariyaan oo u tumihii hore uu dhigay iyo dadka looga qariyo markii dambena magaca waa la bedelay laba iyo sideetankii meelahaasaa la aas-aasay kuwan hadda xisbullah magacaas sheegto magacii baa loo bedelay isla iyagii si dadka looga gado muslimiinta dad badan baa marka oo iska dhoohan oo iska khayr jecel oo muslimiinta ka mida ayaa magacaas ku dagmay ilaa mar dhow dad baa ku dagnaa xataa goor dhow oon dheerayn laba kun iyo xoogaagii dadaa isaga sirnaan ilaa ilaahay subxaanahu watacaala waqtiyadan hadda marka uu fadeexeeyayo wax badan iyo fadaa-ic badan yacni laga arkay marka qofka muslimka in la siro mar walba maahno magacyada lagu siro bal waa inuu xaqaa-iqda qur-aanka iyo sunnada ka fahmo dadkaana marka aynan uunan ku sirmin magacyadooda ulaa-ika kuwaadaas xisbullaahi allah xisbigiisii waaye alaa hoy ina xisballaahi alla xisbigiisa hum iyaga unba almuflixuuna kuwa liibaan kuwa liibaanaya ah kuwa liibaanay waa un kuwaa marka ilaahay xisbigiisa alaa hoy ina xisballaahi alla xisbigiisa hm iyaga unba almuflixuuna kuwa liibaanay ah hada akhiruhu wallahu aclam salى اllah wslm clى nabiyina mxamedi walihi wasxaabih